arrintan la sheegayo ee hadda aad ii soo jeedishay inaan ka jaahil bixiyo ummadeena soomaaliyeed ma garanaya meeshay ka timid iyo cidda aliftay mucaarado dawladeed wax la yidhaah anigu ma arkin mana maqlin haddii dee mucaaradada loo yaqaano war waxaana khaldana hala saxo oo arrin kale dawladdu waa midaan anigu marba marba meel aan aan aan soo dejinayn oon aakhirkii keena heerkaan inay dawladda soomaaliyeed ka baxdo kumeelgaar marka ubadna waalidkii dhalay mana mana dilo mana fadeexeeyo laakiin waxaan ogahay siyaasiyiin dad sheeganaya iyo dad aan wax badan garanayn oo aan habdhaqanka dawladada aqoonin waxaa fidineen marka dawladda mucaalad laguma ee waa la garab taagaya laakiin waxaa laga rabaa waajibaadkii laga sugayo iyo ummaddu waxay udimateen iyaduna isku degdegaan ay fuliyaan mucaaradad annagaaba ka ilaalinayna iska daa in siyaasiyiin dalkan midba mar soo hogaamiyo oo magacyo waaweyn loo caan ka ah siyaasada soomaaliya ama caalamkuba yaqaan inay dawlad mucaaradaan wax meel meel ku qoran iyo wax meel aan ka maqalna midna ma ah waraysi aada siisay warbaahinta ku hadasha afka al-shabaabka mid ka mid ah ayaa lagaa soo xigtay inaad dhanka ammaanka dhaliilo badan usoo jeedisay dowladda soomaaliya bal arrintaasi ka waran horta ninka waraysigaa iga qaaday waa khaa-in wuxuu sheegtay hay-adowna ka shaqaynin iyo raadiyowna ka shaqaynin ayuu sheegtay markii aan arkay inuu yahay mid raadiyaha warsanaya inuuna ahayn iyo habdhaqankiisii iyo muxuu ahay nidaamka saxaafadda loo waraysto mas-uuliyiinta inuuna ahayn markaan arkayna kama bixin kamana jarina inaan la doodoon qanciyo oo aan runta ka sheega ayaan go-aansaday waxaan rajaynayaa in inay ka qancaan markaa soomaali soomaalidu meel kasta ay joogto waan wabaa inay la yaaban yihiin war cali maxamed geedi maxaa u geeyay qolyahaas khaa'iniinta oo xajirka ah oo qaranka soomaaliyeed dawlad soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed diidan taa waan ka raali garanayaa khiyaamadaas ayuuna sameeyey marka kulleeto suxufiyiinta soomaaliyeed waa isgaranayana kaasoo kale in la takohoraa la rabaa oo waxa uu sameeyey lagu ceebeeyo si uuna mar damba u gefin ummadda soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta dalkaba taas aada iyo aad ayaan ugu faraxsana inaad soo qaado waana ka tacsiyinayaa mar damba inay dhacdana waa ka waa ka shaqaynayaa inaynay dhicin siyaasiyiintana waa uga digayaa qof aanay aqoonin oynan hubin inaanay war damba siinin oo ku saabsan arrimaha soomaaliyeed dhinacan ammaanka dalka markaanu eegno dilalkiibaa sii badanaya magaalada muqdisho waxaad moodaa in sidii bisha ramadaan ba ay u dhalatay ay dilalku noqdeen kuwo aada u tiro badan bakaaraha oo keliya maanta lagu dilay afar ruux shalay kuwaa lagu dilay bal arrimahan ammaanka dowladdiina aada moodan ay aada uga aamusan tahay uga gaabsanayso bal arrintan ka waran marka ugu horeysa waxaan u tacsiyeynayaa dadka lagu laayay suuqa bakaaraha iyo gabadha shalay lagu dilay guddoomiye xaeenka degmada yaakshiid iyo inta kale soomaaliyeed ee cadowgu dilay ama dilay ama horu dilayba tacziye ayaanu dirayaa qoysaskoodii iyo eheladoodii iyo qaraabadoodii iyo maamuladii ay ka tirsanaayeen iyo dawladda guud ahaanba sida laga warqabo bisha ramadaan cadowgu wuxuu qorsheeyey wax jihaad layidhaha inuu galo oo jihaad xad aan ahayn ay dadka iyo diinta islaamka odda ay ka sheegayaan in laga digtooraado ayaan qabaa bisha ramadaan oo dhan waa la wada ogyahay dawladuna kulleeto ma moogo oo iyadaa mas-uuliyaddu saaran tahay aad ayaan uga xumahay in feejignaantu ay yar tahay wax laga hadli karo weeye haddii amnigu faraha ka baxo dawladnimadu inay khatar gelayso warar fara badan baan muqdisho ka helay oo layleeyahay xataa mas-uuliyiinta amniga shaqada ku leh markii wax dhacaanee la waco xataa teleefonada inayna ka qabanaynin dadka soo cabanaya deegaanada kala duwan magaalada muqdisho iyo goboladaba degan iyo xataa haddii miigeedu warsan laheed inay dadka qanciso wixii dhacay loo sheego inay teleefonada dadka aanay ka qabanaya laga sheega marka mas-uuliyiinta iyo hay-adaha amniga gaa gaar ahaan waxaan ugu baaqayaa inay qanciyaan dadka wuxuu hadday dhacaan amar ilaahay ku dhaceen inay ka taxadiraan oo ay ka shaqeeyaan waajib saaran waay laakiin inay dadka qanciyaan oo ayna diidin dadka inay la hadlaan ayaan ugu baaqaya baarlamaanka soomaaliya waxaa hor yaalla hindiisa sharcideedyo ay u soo gudbiyeen wasaaradaha xukuumadda soomaaliya qaarkood qaar waa ay ansixiyeen baarlamanku qaarna dib ayay u celiyeen oo waa ay diideen welina qaar baa hor yaalla bal baarlamanka iyo qaabka shaqadiisu u socoto iyo haddii ay jiraan waxyaaba ay ku kala duwan yihiin baarlamankan iyo baarlamankii hore
baarlamaanka soomaaliya horta waa u hambalyanayaa shirarkii lasoo dhaafay aada iyo aad baan ula socday waxaad moodaa dawladdu shuruucdii ka horreysay dawladii ka horreeya dhigeen haddii dawlad walba inta timaado wixii hore waa la tuurayaa kuwa cusub baan keenaya la yidhaahdo sidaasu dawladnimo maahan waan maqlaya maalmo dhaweed sharcigii ama hindisa sharciyaadkii maamulada iyo gobolada lagu dhisayay iyo dawlad goboleedyada in arrimo fara badan oo aan munaasab ahayn hindisa sharciyaadka cusub ay ku jiraan baarlamanka waxaan ugu hambalyanayaa inay ka filtraareeyeen oo ka saareen wixii aan munaasab ahayn oon la qabsan karin nidaamka hadda jira iyo dowladnimadeenaba inay ka saareen sida aan saamay anigu waan arkay kii hore sharcigii hore ee labadii kun iyo lixdii baydhabo baarlamanku ku ansixina waan hayay midka hadda lasoo gudbiyena waan arkay waxay ku noqdeen oy u gacan taageen oy ansixiyeen isla kii laba labadii kun iyo lixdii lagu sameeyey magaalada baydhabo marka baarlamanku inay digtoon yahay oo waajibaadkiisu gudanaya ayaa muuqanaysa marka shacbiguna inuu hambalyayan aan soo jeedin lahay aniguna waa uhambalyeynayaa maalin dowlad wax kalaa la keenay oo wasaaradda cadaalada iyo oqaabta arrimaha diinta ay soo gudbisay waxaan arkaya sida looga doodayay war wixii caadiga ahayoo la yaqaanay garsoorka caadiga ah ee la yaqaanay maxkamad sare iyo maxkamad racfaar iyo mid gobol iyo mid degmo iyo xeer ilaalin ayaa aan la hirgelin karin oo qorayska jirahay wax ummadeena aanay aqoonin oo yurub iyo laga soo mindiiriyey iyo reer galbeed in ummadda lagu jiro wareer inay ka hortageen ay diideenna waa ku hambalyanaya iyadana waa badub muhiima wasaaradda warfaafintu dhowaan waxa ay ku dhawaaqday in baarlamanka ay u gudbinayso xeer cusub oo saxaafadda ay yeelan doonto ay soo saartay wasaaradda warfaafintu golaha wasiiraduna ay meel mariyeen sharcigaasi siyaabo kala duwan baa looga hadlay bal ka waran aragtidaada ku aadan sharcigan indisa sharciyaadka ku saabsan saxaafadda sharciga saxaafadda dowladii anigu aan ra-iisul wasaaraha ka ahay waxaan xasuustaa wasiirkii waagaas wuxuu ahay madoobe nuunow ayaa soo diyaariyay oo baarla inta xukuumad la mariye baarlaman laga ansixiyey wax isbedelay garan maayo anigu indisa sharciyaad cusub oo baarlamanka yaallo oo saxaafadda ku saabsanaan hadda la socdaa waxaan hubaa laakiin baarlamanku inay arrimahaas ka digtan yihiin oo dimuqraadiyadaan meel looga dhici karin iyo xuquuqul insaanka iyo iyo xuquuqda saxaafadda iyo suxufiyiinta wix alla wax alla wixii arrimahaas ku saabsan ee ee kasoo horjeeda xorriyatul qowlka ama dimuqraadiyadda saxaafadda waxaan u malaynayaa baarlamanka ayaa arrintaas u taagan wixii xada oo ummadeenu u baahan tahana waa ansixin doonaa wixii khalad ahoo meesha ku jira iyagaa ka saaraya marka bada saxaafaddu waxbay ka warwaran leehay oo iyayna isleen jojoog iyo muxuu ahay in dimuqraadiyadda iyo madax banaanida saxaafadda meel looga dhacayaa laga yaaba anigu ma qaba inay dhici doonto baarlamaana meesha u jooga gasha feerta gasha kala baxay oo diyaar ah inuu difaaco wixii ummadda dan wixii aan dan uhayna diido waayahay dabcan qodobada saxaafaddu ay markaasi diidan yihiin ama ay ka cabanayaan waxaa ka mid a in guddi la dhisay oo guddiga warbaahinta qaranka la yidhaahdo oo shan iyo toban xubnood ka kooban shan laga siiyey saxaafadda tobankii kalena ay dhanka dowladda ka socoto taasoo ay ku tilmaamayaan inay tahay cadaalad daror ama inaysan jirin wax baalansi la yidhaah arrimahaasoo kale a ku jira bal ka waran
commishinka ama golaha la rabo inuu controlo oo maareeyo samin socodka howlaha saxaafadda sidoodaba sideedaba inay dawladdu qayb ka taamaa sababtoo dadu waa tii siyaasadda fulin laheeday marka guddigaasuna guddi madax banaan yahaa la rabaa inay ku jiraan xukuumadda iyo wasaaradda warfaafinta iyo baarlamaanka iyo anigu ma qaba inay sax tahay sababta waxa weeye haddii shan iyo toban xubnood la soo saaray toban dawladi tahay maxaa sharciga saxaafadda loo samaynayaa oo lasugu dhigaya ama wasaaradda warfaafintu shaqada iska wadato sida doonta u dhigato